Khudrid markii uu kulanu weeladeen maamulka degmada Cadaada iyo waliba iyo warbixin ku dhugan sideenaa guddiga gurmadka abaaraha degmada Cadaada shaqooyinka iyo haqobadan iyo sida dadka abaarta saameeytay loonka gurmada lahaayee intuusa dareeray kulankii waliba goobro ku hayay culummada iyo ganacsada degmada si iyona doorshan ku qaadana sidii dadka abaarta haysta gurmadlan deersii lahaayee guddiga iyo maamulka sheegantii hayana beese ku badan tomiyo lama kun oo bulshada laaku aruuri iyo raashin la yaboohi gudoomiyaha guddiga gurmudka abaaraha degmada cadaada dictor ayuub abdiqaadir oo ku warbiyey beesida laaku aruuriyay bulshada iyo sheegeynta hadda iyo maamulka isla qaadeen in beesada iyo raashinka la hayo dadka lasii deersiya intiyo diirasa si nololyoo lan badbaadiya bismillahi raxmaan raxiim markaad allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan meeshaan isku kalan keena saakay dhammaan xubnihii guddiga gurmudka abaaraha ayaa meeshaan fadhiya saakay inta taaganna waa waxaa waaye qayb ka tirsan guddiga gurmudka abaaraha waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo shaqada socota ee guddiga gurmudka abaaraha oo ay wadaan ilaahay fadligiis shaqo culusaa socota saakay waxaan meeshaan iskugu nimid shaqo shalay magaalada ka qabsoontay oo ilaahay noo qabadsiiyey oo dhammaan masaajidada magaalada ay nagu hogaamiyeen culummadii ahlubeledka ahaa dhammaantood ay nagu hogaamiyeen inaan ka soo aruurino dadkii kusoo tukaday jamaacooyinkii masaajidda kusoo tukaday dhaqaalo dhaqaalahaas masaajidkaan kasoo aruurinay saaka akoonkeenna ku jira iyo dhaqaalihii kaletooda nooga yimid gabdhihii reer cadaado ee magaalada muqdisho isku darkoodii iyo wadartoodii guud waxay noqotay lacag saddex iyo toban kun oo doolar lacagtaas saddex iyo tobanka kuna ee akoonka guddiga gurmadka abaaraha ku jirta waxaan rabnaa annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha inaan kusii shaqo bilowno shaqadiina waxaa dee waa ujeediinoo saddex iyo toban kun dad abaaraysan oo biyo la-aan hayso oo cunno la-aan haydo oo bil rabadaan lagu jiro waxay ka qabata lama arko waxaan rabnaa walaalaha ganacsatada ah walaalaha deegaanka kasoo jeeda meel kastay joogaan inay ka qayb qaataan contributionkaas ama lacagtaas sadaqada ah ay baxsanayaan inay ka qayb qaataan waxaa hareeraheyga taagan culummadii magaalada cadaado ayagaa ku dari doona waxaa waaye kelimadii ku habbooneed ee sadaqada la xiriirta hadduu ilaahay qadaro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan culummada magaalada cadaado sida hagar la-aanta ah ay uga qayb qaateen masaajidadii shalay sadaqadii la bixinayo waxaan si nafurnimo ah ayay shalay uga qayb qaateen culummadu inay masaajida istaagaan ka yaboohaan lacagtii lacag fiican oo toban kun oo doolar gaarayda inay masaajida ka soo aruurto lacag ka badan koo iyo toban kun oo doolar inay masaajida ka soo aruurto wax sahlan ma ahayn one day laakiin waxaa hirgeliyey culummada ganacsatada odayaasha maamulkii degmada dhammaan bulshadii laga soo xulay ee guddiga gurmadka abaaraha loo diyaariyey oo shalay masaajidaas ka wada howlgashay oo iskaashatay ayaa waxay hirgeliyeen lacagtaas inaan maanta hayno akoonkeenna ku jirto sida ugu dhaqsiyaha badanne waa uga howlgelin hadduu ilahay qadaro waliba sii xoogay sida ay tahay saameynta abaarta iyo kuweelada ay tahay dadka iyo duunyada maadaama lama xilla roobaada walroobeen ku ubana dalka soomaaliya oo dhanqa